waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali xasanow sida premierka uu sheegayo waa waa shaki wuu jiraa badan oo laga qabo ilaa xaafadda kilo east ilaa kilo north sidekan ilaa maxaa la dhahay dallas road meadow camberfield eriyadaas oo dhan waxaa waxaa la leeyahay maxaa la dhahay shaki ayaa laga qabaa north sidekaas laakiin annaga communitigeena wax aan maqalnay ma jirto oo isbitaal la geeyo xanuunsan maanan arkin laakiin warka jiro oo la sheegayo waxaa la leeyahay inay u badan tahay eeriyadeena laakiin wax aan annaga hadda aragnay ma jiro ama communitigeena qabaan waa gartay waxaa la leeyahay bulshooyinka soo galootiga oo soomaalidu ku jirto oo xaafadahaas degan waxaa haya akhbaar la-aan oo aada ugama warqabaan oo wacyigelintu kuma badna arrimahaas maxaad ka aaminsantaha markaad ummadda ku dhex jirto bulshada ku dhex jirteed wacyigelinta iyo dadku siday u dhaqmaan markay noqoto xanuunka sidee kula tahay waa run communitigeena sida aad wada taqaanaan waa community social ah oo isa salaamaan gacmaha isku salaamaan xabadka isa saaraan wax isla cunaan isu yimaadiin laakiin alxamdulilaahi waxa waaye dadka markay arkaan waxay isleeyihiin dadkan way faafinayaan laakiin ilaahay mahaddiis markii nambarka la fiiriyo nambar tiro badan oo hadda aan maqalna oo soomaalida ma jiraan waxa qarsan ma garan karna laakiin mostly waana nagu xantaa waa wax jiro inaan annaga isu soo dhowaano aan aan ma aragta awareness badan aanan samaynin haddana ilaahay fadligiisa ayaan ku baxsanaa maadaama ay yihiin dad diin leh oo sanitationka ku fiican oo afar ilaa shan waqti ay ma aragtay ay weysaystaan haddana ma aragtay markay wax cunayeen gacmaha dhaqdaan haddana ma aragtay nadaafadda way ku wanaagsan yihiin laakiin ma garan karno dhallinyarada yaryaroo ma aragtay annaga aan dhalnay ma garan karno siday yihiin laakiin dadka waaweyn maasha allah communitiga aad waa community u taxadaro oo nadaafadda uga taxadara laakiin kama taxadarno inaan isu imaas inaan isu nimaadno oo aan number aan kala istaagno marka waa is soo ziyaaranaa waa isbooqanaa baqaayadaha waa iskugu tagnaa laakiin awareness badan inaysan qabin ayay ila tahay communitigeena waa gartay waxyaalaha hadda shuruucda lagu soo rogay makhaayadahoo kale ama meelaha kafeeyada laga cabo waa in qofku hadduu fariisanayo magaciisa laga qoro iyo lambarkiisa makhaayadaha soomaalidoo kale ma raacaan bay kula tahay shuruucdaas iyo inay kala fogaadaan miter iyo bar dadku markay fariisanayaan
waa way dhici kartaa mostly inay ma aragta shuruudda la raaco haddaanan shuruudda waddanka aanan la raacin waa lagaa xirayaa businesskii hadda masaajidka briston aan kusoo dugtay markaa gelaysid waa inaad magacaaga qortaa kabacdina aa daawadii gacmaha lagu dhaqanayo waa inaad ku dhaqataa kabacdi masaajidka waa inaad gashaa aad u jirsataa mitir aad u jirsataa ma aragtay qofkiiba marka waa inay raacaan way ku qasban yihiin haddii kale businesska ayaa laga xira ayaa laga xirayaa qof walbaba marka waxaan u malayn inay soomaalida ay raacaan shuruudaha ama adviceka ay siinayaan maxaa la dhahay minister of healthiga inay raacaan aada ayay u wanaagsan tahay inaan ka mid naqano sida communitiyaasha oo kale ay u tixgeliyaan sharciyada oo kale ummaddeena waxaan u malayn mostly inaa hadda lama arko dhallinyaradii badnaa waxay wadi jireen tagaasida wabaraday wadi jireen hadda way wada fadhiisteen kulli ma wadaan mostly ma wadaan guryahay joogaan taasna waxay ku tusaysaa inay raacayaan ma aragtay in adviceka ay ka qaadanayaan ma aragtay caafimaadka ururada ma aragtay adviceka dadka siiyo caafimaadka inay ka qaadanayaan marka way fiican tahay communitigii qof walba gurigiisuu ku xiran yahay laysuma yimaado marka waxaan u malayn dad badan inay saas sameeyaan laakiin inta yar aanan samaynin waxaan rajaynayaa inay ayagana waanada qaataan ay taxadaraan cudurkaan cudur daawadiisa lahayo ma aha ilaahay ha naga qabto waa cudur xun laakiin waxaan rajaynayaa inay qaataan adviceka ay siinayaan wasaaradda caafimaadka ay siinayso australia inay qaataan waa gartay warbaahinta qaarkeed waxaa lagu qoray in dadka badan ee hadda xaafadahan ay dadka soo galootiga degan yihiin xataa ay ka mid ahaayeen qoysas isu yimid markii ciidda ramadaanta ay dhammaatay oo ciidda loo dabaaldegayay oo sidaas uu xanuunku ku faafay marka markaad dib u fiirisid ramadaantii iyo ciiddii iyo dadku shuruucda way raacayeen baad leedahay ha mostly dadka way raacayeen waxaa iigu dhow walaashayaa iigu dhow oo guriga aan annaga aan degannahay marka ilmahaygana waa shan marka markaan u tegayno waxaa la dhahayay adiga eeddo u tag soo salaam teri minid la soo joog saddex ku tegay saddex saddexaan ku tegayna marka waxaad arkaysaa inay dadkii xitaa waxoogaa ay familigii close familigii xitaa inay aysan isu tegaynin marka dad badanoo isu tegay ciidaha ma jiro sidaa adigaba ogtaa xoolaa la qalan jiray waa la isu imaan jiray ilaa boqol qof ilaa konton qof waa la iskugu imaan jiray laakiin hadda ciidan wax isu yimid maanan arkin marka way dhici kartaa familo yaroo isu yimaada laakiin mostly dadka communityga soomaalida noodka degan sida hedelberg preston um, fokna rodmidow camberfield inta aan ka warqabo dallas maaragta intaa maaragta dad badan oo isu yimid maanan arkin waa gartay sarkaalka u sarreeya caafimaadka gobolkan victoria mar shir jaraa'id uu qabanayay wuxuu yidhi in jaaliyadaha qaarkood dadka ajaaniibta ayba aaminsan yihiin inaan la dhegaysan talooyinka dowladda oo ay ku xiran yihiin social media dalalkooda iyo afafkooda ku hadla oo waxyaalo kale ka dhaadhiciya taas wax ma ka jiraan bay kula tahay markay bulshadeenna noqoto waxaan u malaynaa inaysan waxba ka jirin maxaa jiro waddankan waxaan joognaa intaan waddankeena joognay ka badan ayaan joognaa marka waxaan u malaynayaa in ay dadka uun ku jiraan maaragtay midabta koorka hore ku jiraan wax walbaba ay la soo boodayaanoo ansarka ay siinayaan fronta ay soo dhigayaan laakiin waddanka waxaan u malayn maadaama soo galootiga aan annaga soomaalida aan ku badannahay iyo waddamada kaleo afrikaanka iyo carabta iyo waxaan u malayn inaan sharciyada raacno laakiin always qofka maaragta waddanka ku cusub waxaa wax walba isagaa loo saaraya len waxaa la yidhaahdaa wixii xunba xaawa iskale marka waxay naqatay soo galootigeena in wax walba nanagu shaabadeeyo laakiin annaga ka nadaafad badan dadka waddanka degan sharcigana waan raacnaa marka waxaan filayaa inay communitygeena moostale ayagana ay ay talada raacaan la siinayo dhakhaatiirta ay siinayaan ayna dadaalaan nafsadoodii maxaa jiro jiradan caafimaad daawadeeda ilaa hadda lama helin marka ilaahay waxaan ka tuugaynaa inuu inta muslina uusan ku ridin iyo inta australia degan oo australiyaanka aba alla ka koriyay waa garta ugu dambeynta marka soomaalida badanoo tagaasida iyo uberka iyo ku shaqaysato hadda qaarkood aad tiri weli ma shaqeeyaan kuwa shaqeeya taxadar nooceeyay sameeyaan markay dad ka qaadayaan ama magaalada ka shaqaynayaan taxadar nooceeyaa loo baahan yahay inay qaadaan ha waxay sameeyaan daawooyin lasoo diraa jiro oo spray ah oo ma aragtay qofka markuu kuu soo koro kabacdi lagu buufiyo kursiga uu fadhiyo ilbaabka uu gacanta iskaga furay waa inaad maaskiga xerataa galofisa aa gashataa sbraygaana inaad ku buufisid oo jermiska dilay markuu qofka kaa baxo qofkii ku jiro kuma buufin kartid qofka markuu kaa dego inuu meeshuu fadhiyo kursigana aad buufiso gacanta ilbaabka meesha uu ka soo galayna inaad buufiso oo aad tirtirto tan kalena inaad maaska qaadatid adiga aad ku dadaashidna inaad gacmahaaga aadan taabanin sankaagii carabkaagii maxaa la dhaha indhahaaga inaadan taabanin waktiga aad adiga shaqadaa ku jirto waa gartay maxamed marka maxaa kula talin lahayd hadda bulshada maadaama xanuunkan uu soo noqnoqonayo oo haddeertaan xaafado cusub iyo tiro cusub laga helayo weliba gobolkan victoria maxaad ku kula talin lahayd jaaliyadda waxaan kula talin lahaa horta inay ilaahay tala saartaan marka ugu horeeyo marka labaadna ay dadaalaan ay maaragta sanitationka ay ku dadaalaan dhakhaatiirta adviceka ay siinayaanna ay qaataan tan kalena inay kala fogaadaan haddii ay jiro yar isku arkaan inay baxaan oo isbitaalka ay tagaan inay tagaan oo straight away ay isa soo baaraan marka ileen cudurka marka jirada markay kugu dhacdo ka hortagga ayaa ka ayaa fiican marka inay ka hortagaan maadaama ay facility haystaan uu waddankan caafimaadka diyaar u leeyahay wax walbaba inuu siiyo hadduu qofka shaqadiisa luusgareeyo inay dowladda cover garayso intaasoo jaanisoo dhan ay haystaan aysan haysanin waddamada kaleoo adduunka ama carabta ama afrikaanka ama eeshiyaanka marka inay jaaniskooda ka faa'iidaystaan ay caafimaadkooda ku dadaalaan iyo kan ilmahooda iyo kan familkooda iyo kan communitiga dhan iyo kan howl australia oo dhan inay ku dadaalaan waxaana si easy ayaa loo kala qaadaa marka waxa fiican inay always ka hortag ay sameeyaan ay isku dayaan inay ma aragtay sanitationka ay ku dadaalaan
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali